kulankan iyo geelga weeladan guddiga gurmudka abaaro dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo kusimaha madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane maxamed xasan fiqi iyo weliba loonku hadlay sidii lambilaawo lahayee wejigii lamaad ee gurmudka lansamayowa dadka abaarta saameynta ee ku nool deegaanada koonfur galbeed kulanka oo saacdo badan qaadiyo saxaafadana banaanka iyo kuroogtiya markiiuusaa dhammaaday kulankaasi iyo weliba saxaafada la hadlaya gudoomiyaha guddiga gurmudka abaaro koonfur galbeed madownino maxamed waliba uuse kuwarbiya kulankan iyo geega laweeladanga kusmaha madaxweynaha koonfur galbeed iyo walyaawayaa kubahi
kaalmadaas dhaqaale waxaan ugu talagalnay dhibane ayaan ugu talagalnay qabiilka aan ugu talagalnay deeqdaas in la siiyo ama gaarsiinayba wuxuu ahaa qabiilka la yidhaahdo dhibane oo wakhtigaas u dhibaataysan gargaar bani aadamnimo ayaan ugu talagalnay meel kastoo aan tagnana reerkaas ama qabiilkaas dhibanaha la yidhaahdo ayaan siinaynay raashinkii haddana dhabbihii inaan marsiinaan rabnaa waxaan mahad ballaaran oo aan la soo koobi karin u jeedinaynaa guddiga gurmudka abaaraha heer qaran oo runtii hiil iyo hooba nala garab istaagnaa in aan ummaddeenna badbaadinno sidaasi la mid ah waxaan mahad ballaaran u jeedinaynaa ciidamada qalabka sida koonfur galbeed annagoon kala soocin haddii aan ahaan lahayn ayaga iyo ciidamada amisom meel kastoo ay joogaan haddii ayagaasayto iskaashigooda aan ahaan lahayn ay noo suurtogeli lahayn inaan baraawana raashin geyno eelberdana raashin geyno annagoo runtii waxaa weeye maaragtay isku kalsoon mahad ballaaranaa u jeedinaynaa sidaas salmid ah mudane madaxweyne hortaada waxaan ku ammaanaynaa baxda saxaafadda oo meel weliba nala taagneed geed weli hoostiisa nala joogtay halis kasta u bareertay ooy tabinaysay markhaatina ka ahayd qaabka aan howsha u wadnay waxaan rajaynaynaa dhabbihii inaan haddana marno in haddana sidii isu kaashanno ayaan rajaynaynaa waxaan kaa codsanaynaa inaad noo soo gebagabayso qorshihii hore noona furto midkaan cusub wabilaahi towfiiq maxamed xasan fiqi kusimaha madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo waliba uuse guddiga gurmudka abaaro ee koonfur galbeed soomaaliya uuse kaa maray intiioo geegi bilaaban wejiga lamaad ee gurmudka lansameeyahaya dadka ka nool deegaanadan koonfur galbeed ooyo saamayti abaarti weliba cudurka shubanbiyoodka guddiga hadda shiru ka soo baxay shirkaasi waxaa lagu go'aansaday in laga bilaabo maanta boqol iyo kontonkii dambe la bilaabo qaybintooda iyo qorshahooda iyo guddigii aadi lahaa waxaan guddoomiye ku farayaa laga bilaabo saacaddaasi in ay furan tahay in la isticmaali karo lacagtii loogu talagalay guddiga abaaraha ee maamul koonfur galbeed ee ayna soo gaarsiiyeen ee dowladda dhexe ee soomaaliya waxaan leenahay shaqadaasi ha la bilaabo ummadda u baahanna ha la gaarsiiyo gobolladaani waa gobollada dhibaatada ugu weyn ay ku dhacday sidaa darteed oo aan oga mahad celinayno runtii gaar ahaan hay-adaha gacanta weyn geystay sida yunisheef oo kale iyo muxuu ahaa w f v oo kale iyo hay-adaha kaleoo international n j o-ga ee ka howlgala magaaladan baydhabo gacanta ay ka geysteen waa uga mahad celinaynaa kusimo madaweynega dowladda koonfur galbeed maxamed xasan fiqi iyo guddiga gurmudka abaaro dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo weliba iyo baaqandirana dowladda federaalk soomaaliya iyo hay-ado deeqbiyaalka iniyoo sii wadanga dadaalka lankajara sidii wallankaga wada lahay dadka ka dhibaataysan deegaanadan koonfur galbeed oyoo saamayan cudurka shubanbiyoodka iyo abaarta ku jarta guud ahaan dalka soomaaliya